subaxnimadii hore saaka waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee dhakhtarka weyne magaalada hargeysa doctor cabdiraxmaan maxamed cismaan oo maalinimadii shalay la geeyey meydka marxuun cabdinaasir muuse dahable iyagoo oo sheegay baadhitaana ay ku sameeyeen inay ku ogaadeen in geerida marxuun cabdinaasir ay sabab u ahayd xadhig cunaha lagaga xidhay marxuum cabdinaasir waxaa loo geystay in lagu ceejiyey xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaasi in qoortiisa lagu hayay muddo shan daqiiqo ilaa toddoba daqiiqo inta udhaxaysa waxa kale oo nooga muuqday marxuum cabdinaasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay jug weynina ay gaadhay daankiisa midig oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig waxaa kaloo nooga soo baxday baadhitaankayaga in xiniinta bidix jug weyne ay ka gaadhay barar fara badan na uu ku leeyahay xiniinta bidix qaraxna ay leedahay dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay waxaa kaloo noo soo baxday baadhitaankayaga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba ishiisa bidixna burbur weynba iyadana soo gaadhay waxaas oo dhan oo aanu meydka ku aragnay cabdinaasir waxaa kasii weyn jariimo kale oo runtii bini aadamnimada islaamnimada iyo soomaalinimadaba ka baxsan oo ah in tallaagadii meydka ee cabdinaasir dabka laga jaray saddexdii cisho ee ugu dambeysay meydkuna uu isbedelay dibro badan uu yeeshay jirhkiisuna uu aada isku bedelay taasoo aanu odhan karna runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meydka maadaama xurmo leeyahay waxaanay noola muuqatay runtii ukas inay ahayd si jirhku marka uu isbedelo aan loo arag wax dee dhibaatooyina oo jirhka soo gaadhay
intaasi kadib waxaa meydka marxuun cabdinaasir muuse dahable loo qaaday magaalada gabiley oo lagu aasay waxaana aaska ka qayb galay madaxweynaha somalilan qaar ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiinta mucaaradka ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wiciid faysal cali waraabe madaxweyne biihi oo xabaasha dusheeda kala hadlay warbaahinta iyo dadweynihii ka soo qaybgalay aaska ayaa eedda geerida marxuumka guudka u saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud marxuumka maanta aynu aasarina ilaahay ha u naxariisto ka kale la dilayna waddadii lagu dilay kan aynu aasarna unbaa lagu dilayoo godobtiisa waa caddahay labadabana waxay saaran tahay madaxweyne xasan sheekh iyo inta la talaysa maanta waxaa laga rabaa dadka mas-uuliyiinta xamar jooga bal horta sababta loogu qori waayey midi iyo xabad iyo si dadka nafta looga jari jiray haddii qof aad dacortihiin laakiin loo ceejiye loo intaa loogu dua waayar weliba birahoo kala goyn jirka ilaa dhifta baxayso qofka sidaasoo kale loo dilo geerida waa la aqbalaa waa laga tashadaa waa laga ergeyn jiray maxaa dhacay baa la sugin jiray xamse cali jeesto v o a hargeysa